wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan faarax ayaa magaalada muqdisho ka daafuray daraasad ku saabsan doorka aqoonta iyo xirfaduhu ku leeyihiin maalgashiga iyo horumarinta dalka intii ay socotay daraasadda ayaa diiradda lagu saaray sidii loo heli lahaa dhallinyaro u diyaarsan barashada xirfadaha iyo maalgashiga dalka waxaana ka qaybgalay wasiiro xildhibaano aqoon-yahano dhallinyaro iyo qeybaha kala duwan ee bulshada wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan faarax ayaa ka waramaya daafurka daraasaddan marka hore waxaan sharaf noo ah inaan maanta goobjoog ka ahaano daahfurka warbixintan aadka iyo aadka qiimaha u leh ee ku saabsan sectorka professionalka amaba waxaan ku dhahaa dadka xirfadaha aqoonta ku shaqaysto sida la socotaan wasaaradda qorsheynta waaxdeeda maalgashiga mar kasta waxay xoogga saartaa in la abuuro sektarada la maalgashan kara dalkeenna oo aan ka samayno baxthi iyo iyo research si loo ogaado awoodda iyo dhaqaalaha ay u baahan tahay shuruucda ay u baahan tahay fursadaha maalgashi ay u baahan tahay maxaan ku dhahaa sectorkaas iyo dadka ka shaqeeya iyo hay-adaha ka shaqeeya iyo awoodda iyo dhaqaalaha ay ku taraan amaba ay g d p-geenna iyo waxsoosaarkeena dhaqaalada ay kuleeyihiin si loo ogaado ayadoo la fahmayo waxyaabaha laga gaabiyey iyo fursadaha lagu maalgelin karo inta hore sidoo kale hore waxaa loo soo suubiyey oo waaxda maalgashiga soo suubisay sektoradan oo maalgashiga u baahan oo sida priority sector investmentgan professionalka loo suubiyey waxaa hore loo soo suubiyey arrimihii agricultureka ama beeraha sidoo kale dalxiiska iyo maxaan ku dhahaa tourismka iyo hospitalityga iyo sectorka soo dhoweynta waxaas oo la xiriira ama hospitalityga ah waxaa hore loo suubiyey i c t-da waxaa loo suubiyey energyga waxaa loo suubiyey ilaa iyo shan iyo lix sector haddana waa arkaysaan maanta kanaa la joogaa waxaana hadda ku jiro sidoo kale sa arkaysan kii manufacturinka ahaa oo halkan laga iclaaminayo shaqadiisa ay socoto arrimahan waxaa loo suubinayaa cududda dhaqaalo ee dalka soomaaliya ka jira marka loo eego arrimaha professionalska dhammaadka daraasaddan ayaa la filayaa in dhallinyarada soomaaliyeed ay helaan fikiro badan oo wax ka bedeli doono noloshooda sida barashada xirfadaha iyo maalgashiga dalka